magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sida siyaasada qaran looga yeelan lahaa arrimaha tahriibka iyo soo galootiga kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay ergeyga gaarka ah ee arrimaha qaxootiga u qaabilsan madaxweynaha xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo aqoon-yahano ka tirsan bulshada rayidka oo lagu casumay kulanka marwo marya yaasiin xaaji yuusuf ergeyga gaarka ah ee arrimaha qaxootiga madaxweynaha soomaaliya oo kulanka kadib la hadashay warbaahinta ayaa ka warbixisay waxyaabaha looga hadlay kulanka waxaa maanta inoo qabsoomay shir wadatashi ay kasoo qayb galeen wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha hijrada anigoo fulinayo shaqadii madaxweynaha ii igmaday oo ah arrimaha hijrada iyo soo galootiga ayaa maanta waxaan warbixin siiyey wasaaradaha ay khuseyso arrimaha hijrada warbixintaasoo ku saleysneyd shaqo xafiiska soo qabtay oo aan soo ururinay xog ku saabsan muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku dhibaataysan ama tahriib ugu noqon ku maqan iyo kuwa rabaan inay dalka dib ugu soo noqdaan waxaan wasaaradaha wasiirada sharafta le usoo bandhigay xogtii ugu dambeysay xogtaasoo ku saleysneyd shaqada xafiiska uu soo qabtay wixii noo hagaagay iyo wixii challenge ahaa oo u baahan si guud ahaan inaan ka wada shaqeyno arrimaha hijrada waa arrimo u baahan wada tashi u baahan xoog isweydaarsi iyo wada shaqeyn wada shaqeynta waa muhiim waayo markaan yoolkeenna yahay inaan wax u qabanno muhaajiriinteenna dalka dibaddiisa ku dhibaataysan oo markasta waxaa la dhahaa tahriibka waa musiibo qaran waxayna u baahan tahay in qorshe qaran loo yeelo oo hal meel aan wada istaagno aana ka wada shaqeyno dowlad ahaan iyo maxaa la dhahaa mujtamaca soomaali guud dadka dalka jooga iyo dalka dibadda joogaba inay iswada kaashtaan ee arintan oo aan ka wada shaqeyno oo aan u helno qorshe qaran sida looga hortegi lahaa tahriibka sidii haddee system ama siyaasado dalka loogu dhisi lahaa sida loo maareeyo hijrada iyo gaar ahaan sida looga shaqeyn lahaa daryeelka dalka dadka dalka dib ugu soo noqonayo iyadoo fiiro gaar ah la siinayo dadka waayeelka caruurta iyo haweenka si kastaba kulankan ayaa ka qayb qaadanayo in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan wadamada kale ee caalamka in si nabadgelyo ah dib loogu soo celiyo dalka